waxaan cabasho ka nahay niman ka mid ah dowladda soomaaliya ahna ahna wasiiro annaga nagu annaga nagu matala magaceenna iyo xildhibaanadeenna aan annagu doorannay sidaas awgeed waxaan waxaan codsanaynaa inta ugu sarreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka aan codsigeenna u gudbinaynaa dhammaanteen annagoo ka tirsan shirkadda miirow combany dabana soconna dabana soconna arrinkii shalay guddigeenna uu soo saaray iyo wareegtadii sidaas awgeed waxaan rajaynaynaa annagoo leh shatiyadan meeshaa ku qoran ilaa saddex sano labadii kun iyo labadii ilaa laba kun iyo laba-iyo tobankii ilaa laba kun iyo saddex iyo tobankii shatiyadeennu canshuuro yihiin saddex sano wax aan ku qabsanana aysan jirin haba yaraatee sidaas awgeed dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay codkeenna iyo hadduu dhawaqeennu soo gaaro ay naga aqbalaan waxna ka qabtaan in nala saarto marduuf jaada afar doolar iyo bar nama qabato namana qaba doonto sidaas awgeed canshuur ma aha waxaan nahay canshuur bixiyaal afartaas sano oon baa saddexdaas sano oon baagamuudada ahayn waxaan dhiibaynaa canshuurta dowladda daqli ayaan soo gelinaynay ixtiraamaan dowladda ku leenahay sidaas awgeed waxaan rabnaa dowladda inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo wasiiradeenna iyo madaxdeennu ayna tixgeliyaan nana ogaadaan cabashadeenna iyada oo sidaas awgeed aysanna qabanin lacagta ayna soo saareen dowladdu dowladduna ma soo saarin nimanka ay wataan nimanka ay wataan waa inay ka fooljignaadaan tii horaa niman u xirtay tan yay niman u xirin dowladdu ha ka fooljignaato arrinkaa isaga ah waa inay ka dhaga dheeraataa waa inay ganacsiga ka dhigtaa mid furan oon qolo u xakamaysnayn hooyooyin baan nahay maatooyin baan nahay intaasoo sanaa canshuur bixinaynay waxaynu inayna tixgeliyaan oo ay nagu tixgeliyaan hawsha aan hayno iyo canshuurta ay dowladdu naga qaadanaysa intaasaan ka codsanaynaa